barnaamijka dhallinyarada maanta
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada halkani waa laanta afka soomaaliga ee v o eda washington waa idaacaddii duhurnimoodan kaga imaanaysa v o a ood ka dhagaysanaysaan mawjadaha sagaaliyo tobanka labaiyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirbaaniya efemyada geeska afrika
waa duhur salaaso ah bisha abriilla waa shan sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacaddeeda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya sahre cabdi axmed iyo anoa ismaaciil xuseen farjar
aan ku bilowna qodobadaan idinkugu hayno waxaa ka mid ah qaybtii labaad oo ka mida majaajiliista ku nool magaalada laascaanood waxaa jirta hees yarow aan qaadka u bedelay oo ahayd miro ma lacagba saxansaxada laydhiyo murqaan laga helaaba maymay ma lugooyadaydiyo taqsiin xumo u saartaa maymay ma wax laysku raacaa qodobada kale aad ku maqli doontaan barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid a dhallinyarada ka ganacsata ama ku ganacsada mootooyinka ee ku nool magaalada afgooye ani waxaan ka biilaa shan cunugii hooyadood iyo aabbahay iyo habartayda intaa qofoosaa ku nool iyo aabbo wixii dhinac ka soo galgalo bensiinna ugu shubtaa mootadan aniga miskala kiray ugu tahay afar doolar yoomi waa iska dhiibaa adi wax isbuucii labaatan
xagga iyo heesihii dabacsanaaya ee barnaamijka ayaanan ka marnayn
codkaasina goordhow ayaad maqli doontaan sheekooyinkaas iyo qodobo kaleba waxaad kaga bogan doontaan inta barnaamijka dhallinyarada maanta uu socdo marka horese waxaad ku soo dhowaataan qodobo ka mida warkii dunida war-saxaafadeed uu soo saaray taliska ciidanka amisom ayaa lagu sheegay in ciidamada amisom iyo kuwa soomaaliya ay dileen lix taliya oo ka tirsan ururka al-shabaab maalmihii lasoo dhaafay war-saxaafadeedkan ayaa lagu sheegay in lixdan sarkaal ee ka tirsan al-shabaab ay toddoba ku noqonayaan taliyo kale oo toddobaadkan ay dileen ciidamada isbahaysiga
madaxa hay-adda lacagta adduunka ee i m f christiin lagarde ayaa waxa ay sheegtay talaadada maanta inay tahay in dunidu ay iska kaashato si loola macaamilo ayay tiro caqabadaha xagga dhaqaalaha ay ka mid yihiin hoos u dhaca dhaqaalaha qiimaha sicriyada iyo suuqugeynta oo hoos u dhacay iyo sidoo kale dhaqaalaha muhiimka ah ee dowladaha qaarkood ka xayiran hadalkan ayay ka sheegtay miss christiin lagarde magaalada frankfort ee dalka jarmalka waxayna intaasi ku dartay in kobaca dhaqaalaha uu yahay mid aad u yar iyadoo aysan jirin ballaarin muuqata oo waddamada qaarkood xagga dhaqaalaha ay sameynayaan ra-iisul wasaarihii hore dalka new zealand helen clark ayaa u ordaya inuu noqdo mas-uulka beddelaya xogayaha guud ee qaramada midoobay dowladda new zealand ayaa si rasmi ah golaha qaramada midoobay ugu gudbisay magaca ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaas helen clark
duhur wanaagsan dhegaystayaal waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda barnaamijka dhallinyarada cabdisamed siciid cali ceelaaliye waxaa ceeley aan iraahda iga raallahada dhegaystayaal waa abwaan da-yar oo ka mida dhallinyarada hal abuurka ee jooga magaalada laascaanood wuxuuna uu ku caan yahay dhinaca majaajilada haddaba kusoo dhowaada qaybtii labaad ee waraysi uu la yeeshay wariyaha v o eda laascaanood cabdikariin olol
waxaadna ka samaysay sheekooyin iyo iyo heese aad si weyn u badasheen bal iga sheekeeya arrimahaas aadna waad ula sheekaystaa dadka qaadka cuna oo waxaad ogaataa xaaladooda bal ka waran adiga waxaa ku soo jiita dareenaan
bismillaah way jirtaa horta qaadku waxaa weeye dadka qaadka cunaa waxaa weeye nolol miidhala bay ku jiraan dhexdhexaad aan dhimashana ahayn geerina ahayn baan anugu dee aan ku qiyaasay waxaa weeye waa dee bal waxaad ninka qaadka cunaya afar iyo labaatan saacadood ayuu fadhiisanayaa uu fadhiga qadifad ku fadhiyaya uu ku qaylayaa marka uusan qaadka aadan cunayna saddex saacadood kursi kuma fadhiyi kartid waayo waa daalaysaa marba adoo kacaa ama yaro jimicsaday baa arkaysa laakiin isagu jimicsi la-aan buu afar iyo labaatan saacadood ku fadhiyaya waxaa jirta markaa qaadku waa iska een, waxaa jirta hees yaroo aan qaadka u bedelay oo ahayd miro ma lacagba saxansaxada laydhiyo murqaan laga helaaba maymay ma lugooyadaydiyo taqsin xumo u saartaa maymay ma wax laysku raacaa hurdi waayey awgii awgii qaadna weygu keligii keligii iyo dadarta qubane waxaan la yaabay waxaan la yaabay wuxuu ahaa dhac- miyigaa ka dhacday nin baa reerkiisii een, nin reer miyigu inta badan dee waxay dakhliya waxaa dakhli ka- ay ka dhigtaan waa caanahooda iyo iyo cadka xoolaha nool oo ay soo iibgeeyaan markaa nin baa midhaa soo iibkiisiina waa batay oo neefka marba neef si uu soo qabanayay waa macnaha uu heerka uga soo qabanayay waa markii dambe ba islaanta ku tiri neef dambe oo aad qaad igaga cuni kartaa ma jiro waayahayo markii dambe xoolihii buu tuulo ceel u dhow ayuu ka- u soo waraab geeyey xoolihii markuu soo waraabiyey buu neef wuxuu ku xidhay geed geedkii markuu ku xidhay hadhow carruurtiibuu ku yidhi aabe ordo haddaba xoolaha sii kala jeediya waan idinka daba imanaya magaalada iyo tuuladan buuri iyo wax ka soo iibsanayaa hadhow unbuu wuxuu is yidhi haddaba inta shaacu madoobaanayo neefka halkaa u daa baqriboodkii buu yimi intuu islaan soo kaxeeyey buu yidhi kaale neef baan ku hayaa iga iibso neefkii buu dul yimi mise neefkii waa baktiga oo neef dhintay oo- waa baktiyeyba wadatiisi baa neefkii u timi ninkiiba waa si allaalay meel allaaliya meel jooguuba garan waayey suu si kaluba gebigiisiiba noqday islaantii waa iska noqotay neefkiiba intuu qabtay tuurta ku qaaday ilaan xaafaddii waa laga tabayaa macnaha neefkii waa laga tabayaa haa neefkii intuu qabtoo tuurta ku qaaday ayuu xeradii adhiga ku dhex tuura habeennimo intuu gurigii tegay buu xeradii ku dhex tuura aroortii baa markaa neefkii oo meyda dee laga soo saaray xeradii oo maxaa neefka helayo dee moojiyo midhaa qaniinkii qaniinkaa cunay dee wadnaha istaagay hadhow baa islaantii noqotay ee tuuladii ku noqotay baa niman ay isku reeray yihiin bay u sheegtay sheekadii markaasay odayaal adeeradii iyobaa intay soo tegeen bay gurigii soo aadeen markaasay yidhaahdeen waryaa warbal kaale kaale islaantii waa maqlaysaa war caana waayow haddii aad neefkii macnaha waxa weeye aad soo quuxaysatay oo neefkii uu baktiyo neefkii aad qaadatay bal ceebtaada labaad Een, markay odayaashii yimaadeen oo adeerka u ahaa wiilka ninka een, baa waxay yidhahdeen waryaa war ninku waa tuug reerle bay yidhahdeen oo meesha ka soo baxay sheekada tuug reerleh waryaa tuug reerleh haddii aad neefkii qaadatay oo aad xadday ceebtaada labaad maxaa baktigii qoorta kuu saaray baa layidhi halkiiba qoftii dumar ahaydna ogaatay ninkii adigu markii anihow markiibuu go'aan ku gaadhay oo kitaab ka maray inuusan qaad dambe uunan cunin
waan gartay aad buu u mahadsan yahay heeskii hees ayuu bedelay laxankii intuu qaatay iyo in yaroo muusigii wax yaro u eg ayuu wuxuu ku leeyahy moogta gami waayey awga awga macnaha jaadka la-aantiis waa gami waaye camal Hay, heesii qaadi jira malaha aad baan oga helay falis cabdi heesee qaado raaba ayaa laxankeeda heeska uu siduu u qaatay uu iila eg yahay ee f- abwaankaasi da-da yaree ceelaaliya ee jooga magaalada lascaanood aad buu mahadsan yahay isaga iyo dhi- welibana dee barnaamijku aad buu u xiisa lahaa oo dhinacyo badan waxyaabo badan buu kaga shekeeyey tusaale yaro koobanna wuxuu ka siiyey Ha.
dhibaatada uu qaadku leeyahay aad iyo aad
dhalinyarada ku nool degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose intooda badan waa muruqmaal ka xoogsada beeraha deegaanka iyo weliba hareeraha webiga haddaba dhallinyaradan qaar ka mid a ayaa ku shaqaysta mootooyinka labada lug leh waxa ayna ka shaqeeyaan gudaha magaalada ilaa iyo macnaha beeraha magaalada ku xeran dadka ayaa waxay ka qaadaan lacago gaadhaya ilaa soddon kun oo shilin soomaali ah una dhiganta hal doolar iyo badh haddaba wariyaha v o a magaalada muqdisho cabduqaadir maxamed cabdulle oo afgooyo booqday ayaa la kulmay cumar sheekh bashiir iyo ibraahin baale oo uu kala sheekaystay balwaayahooda nolosha iyo sida ay u shaqaystaan ganacsiga waxaa mootooyinkan adi waa laisku soo gatay laakiin nolol maalmeedka maalintii adi shan doolar lix doolar ka hel bisiin ugu shub laba doolar meel ka dhigo saas le waa imaan hadda adi wax oo xageed uga shaqaysaa marka afgooya gudaheeda afguuye- afguuye ilaa iyo meel ay xaafad ay li- toddoba kilomitir ay u jirto oo magaalada u jirto Waa magaalada intii toddoba kilomitir ay u jirtaa waan gartay marka qofkii masaa ku qaadaan qofkii toddobada kilomitir waxaa lagu qaadaa laba qof hadday yihiin laba doolar laba doolar Ah, hal qof uyaa doonahaan hal doolar hal qof hadduu yahay hal doolar waay waan gartay marka beeraha iyo waxaasaa wada shaqaysaa Aa, beeraha laga soo baxaa beeraha beeraha deganna naga afgoyr afgoy maba nihinba beeraha ka soo baxnaa intaa imaanaa qofkaan qaadnaa haddii uu qofkii la geeyo haddana intaan ka xamaalna inta mukayga inta baar ismaaciil inta bis
marka nolosha see ugu maaraysaa
Weh, nolosha see see wax uga bedeshaa lagu maareeyaa nolosha se- se- beerfalo waa ka roonta adisa waxaa la joogaa nin dhallinyaro ah hoosna ka mida bal boortadan iyo qaabkaad ugu shaqaysaa nolol maal- nolol maalmeed oo yar ay leedahay seendiyaalkan ka shaqay jirnay qaarkooda waxa waaye kiraynu yihiin maalintii afar doolar naga rabaa isbuucii labaatan iyo afar doolar aa naga rabaa maadaama oo todoba kilomitir dadka aan u qaadno labadii qofood laba doolar lagu qaado halkii qofoodna uu dhiiwaaya soddon kun saasaan ugu afgoy waxaa ka shaqeeyo mootooyinkan mootooyinka laba gac- lugo- laba lugoodlaa u badan ka shaqeeyo haa dumarkana maba lagu qaadaba raggaleen ku qaadnaa raggiyaa u badan dumarku waxaa waaye haddii lasoo saara baxash waa gadoominayaan laakiin raggileen ku qaadnaa raggi laba qofood markaa yiin laba doolar ay dhibaan ninkii xoogaa wax iska heestane laba doolar oo kusugaa keligiis keliya imisa caruuraa ka beesha adiga ani waxaan ka biilaa shan cunug iyo hooyadood iyo aabahey iyo habarteyda intaas qofaa ku nool intaa qofoosaa ku nool iyo aabbo wixii dhinac kasoo galgalo haa bensiinna waa ugu shubtaa mootadan aniga miskala kiray igu tahay afar doolar yoomi waa iska dhiibaa adi wax isbuucii labaatan markii aan waayo ninka leh waa u taga toban toban ruux ku dhawaadaad ka ka caawisaa Ah.
Ee, kirina way kugu tahay Kirina marka way igu tahay.
ma la kulantaa wax culaysa wax culeys markaan la kulma asaan la tashanaa labaatan iyo afar meeshaan ka dhiibi jir maanta ca- culeyskaana ay soo qabtay intaasaan hayaa aan leeyahay markeeda kale ka badan iska keena uu leeyahay Haa.
marka ilaa intay gaartaa mootooyinka ilaa awgooye areymuug buulo khaliif dhinacaan ilaa een, dameeraale intana mukug aan kusoo aqnay intana baar ismaaciil aan kusoo aqnay Aa, sidaasaan ugu qaraabanaa maalintii xaabadiina waa isaga hooyinaa xaabadeena afgooya tagaasidu kuma shaqaydo waxaa u dhaqan inay mootooyinka shaqeeyaan inta badan haa mootooyinka laba lugoodlada u badan bajaajadana waa xamar Mm, wax hadda loo adeegta baabuurta waa baabuurta subaxda hore iyo galabta lee waaye marka Hebelkii hore- beeraha waxaad u qaadaan dadka beeralayda amiya beeraleyda beerta waa lagu geynaa afguya markay soo raraan jimcadii ay u badan tahay bas iyo arbacdii saddexdii inta kale shaqada waxay u badan tahay jimcadii arbacdii iyo sabdigii oo beeraleyda oo waxay soo aadayaan suuqa is adeeg u soo aadayaan intaasay u badan tahay inta kale yoonkii shan doolar maalintii shan doolar iyo shan doolar boqol iyo konton markaad hesho konton adaa cunaysid laba litir bensiin waa ku shubanaya saddex doolar amalaa ku weereyso saddexdii meelaa dhigay waa aruursanaya saddex doolar meel meelaa dhigay waa aruursanaya noloshan noloshan dadkan way ku ganacsan yihiin haa maasha kuwaasi waxay ahaayeen cumar sheekh bashiir iyo ibraahim baale oo u warramayay wariyaha v o a cabdiqaadir maxamed cabdulle ismaaciilow haatanna dadka iyo annaguba aan ku nasanno codadkii baxsanaya dalmaryare iyo fartuun heeska dhegiina ku soo dhacayana waa jaceyl iyo jabkiisa
Thank you. haddaynu intaas kaga nimaadno dalmaryare iyo fartuun cumar heeskaas ay sida wada jirka ah u wada qaadayeen haatana dhegaystayaal waxaa idinku soo maqan barnaamijkii sayniska iyo tiknolojiyadda oo aala maanta oo kale uu nala socodsiiyo xuseen bare aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubintii sayniska iyo teknolojiyadda ee barnaamijka dhallinyarada maanta wakhti badan ayaan ku bixinaa adeegsiga teknolojiyada cusub hadda shirkadaha baabuurta ayaa isku dayaya inay wax walba oo aad ka samayso telefoonka smartphoneka aad baabuurkana ka dhex samayn karto waxaad dhammaanteen ku raaxaysanaynaa marka aad waxa aad u baahatid oo intaa aad buntad aad markaasi taabatid aad markaasi heshid uma baahnid inaad halkan iyo halkaasi tagtid fordbas waa adeeg mobilka kaasoo darawalinta ogolaanaya inay ogaadaan halka baabuurka la dhigi karo lacagna lagu bixinayo
halkan waxaad ku arkaysaa faahfaahinta lacagta lagugu dallaacayo iyo wixii la mida kadibna gudbi markaasna waxaad helaysaa lambarka sirta ee q r
shirkadda bug ayaa soo bandhigtay ablication loo yaqaano onistar remot link oo gaadhiga meel kasta uu yaalla aad ka furi kartid
baabuurkani waxa uu yaalla detroit waxa aan furi karaa anigoo jooga new york amaan idhaahdo aniga ayaa haysta furaha keliya baabuurkayga xaaskayga oo meel ka fog joogtana waan ka furi karaa
baabuurtan ayaa adeegsanaysa internetka for g l t a aan xarigga lahayn ilaa toddoba qalab ayaa markiiba ku xidhmi kara
waxaan doonaynaa in dadku ay dareemaan in iyagu gurigooda jooga baabuurkooda ku dhex jira waana wax dad badani ay doonayaan haddana way heli karaan taasoo weliba ay la jirto khibradda internetku
laakiin internetku sidee buu saameynaya wixii kuu gaarka ahaa waa muhiim in macluumaad kuu gaara aad samaysato si aad u abuurato khibrad kuu gaara
macaamiisha qaar arrintani dhibba lama laha
runtii macaamiisha aad bay ugu raaxaystaan da'da yar waxayna ka tanaasulaan wax walba u gaar ahaa marka loo barbardhigo dadka waaweyn marka waxay u eg tahay in arrintu ay sidaasi ahaanayso marka laga hadlayo baabuurta gudihiisa
marka la eego sida qalabkeenna moobilku isku beddelayo su-aasha keliya taagan waxa ay tahay yaa baabuurka wada intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil xubintii sayniska iyo teknolojiyadda ee barnaamijka dhallinyarada maanta
xuseen barre aadan aad buu u mahadsan yahay isaga ayaa soo diyaariyay nalana socodsiinaya xubintaasi sayniska iyo teknolojiyada halkaad ka dhegaysanayseena waa barnaamijka dhallinyarada ee v o e da haatanna ku soo dhowaada xubintii ciyaaraha iyo axmed cali sheekh
kulan wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha haddii aynu ku bilowno waxaa caawa dib u bilaabmi doona ciyaaraha koobka horyaalada qaaradda yurub ee uefa champions league waxaana is arki doona kooxda bayr munikh oo la kulmi doonta naadiga benfica ciyaar xiise badanna waxay dhex mari doontaa kooxaha barcelona iyo atletico madrid naadiga barcelona ayaa badisay dhammaan lixdii kulan ee ugu dambeeyey oo ay la cayaartay kooxda atletico madrid guuldarro toddobaad oo ay kooxdaasi gaarsiisana waxay noqon doontaa rikoor cusub oo kooxda barcelona ay u dhigto marka ay timaado la kulanka kooxdaasi si kastaba kulankii ugu dambeeyey oo labadan koox ay ku wada ciyaareen koobka horyaalada qaaradda yurub waxaa ku badaysa kooxda atletico madrid oo laba iyo hal ku garaacday naadiga barcelona xilli ciyaareedkii iyo barcelona ayaa waxa ay iska ilaalisay in gool laga dhaliyo keliya hal mar labiyo toban kulan oo ay ciyaartay ciyaaro ka tirsan koobka horyaalada qaaradda yurub markaasi oo ay la kulantay kooxo ka dhisan dalka sbain kooxdii ugu dambeysay oo ay kooxda barcelona ka ilaaliso inay gool ka dhalisana waxa ahayd naadiga real madrid oo ay kula ciyaartay garoonka bernabeyo bishii abril ee sannaddii islamarkaana kooxda atletico madrid ayaan dhalin wax ka badan hal gool siddeed kulan oo ciyaaraha qaaradda yurub ah oo ay la ciyaartay kooxo ka dhisan dalka sbain macallin luwis enrique ayaa badiyey dhammaan tobankii kulan ee uu macallinka ahaa ee uu ku cayaaray garoonka kamnu ee kooxda barcelona ciyaaro ka tirsan koobka horyaalada qaaradda yurub waxay kooxdiisu ay dhalisay labaatan iyo toddoba gool ayadoo laga dhaliyey keliya shan gool leonel messi ayaa waxa uu kooxda atletico madrid ka dhaliyey shan iyo labaatan gool siddeed iyo labaatan kulan oo uu ka hortegay waana kooxda uu ugu jecel yahay inuu ka hortago atletico madrid ayaa si kastaba waxa ay ku guulaysatay in aan wax goolah laga dhalin saddex iyo toban ka mid ah toddobiyo tobankii kulan ee ugu dambeeyey oo ay ka ciyaartay koobka horyaalada qaaradda yurub goolhayaha kooxda atletico madrid jan oblag ayaa waxaa laga dhaliyey keliya afar gool kadib koow iyo toban kulan oo uu saftay koobka horyaalada qaaradda yurub tan iyo sannaddii laba kun shan iyo toban dhinaca kale daafaca kooxda manchester united luke show ayaa dib ugu soo laabtay tababarka maalintii isniinta ahayd markii ugu horraysay kadib markii uu lugta ka jabay muddo iminka laga joogo toddoba bilood ciyaaryahanka xulka qaranka dalka ingiriiska ee ka ciyaara garabka bidix ayaa waxaa laba laf ay ka jabtay kulankii uu la ciyaaray kooxda b s v einhoben bishii sebteembar ee sannaddii tagtay luke show ayaa waxa uu weli rajo ka qabaa inuu ka mid noqdo ciyaartooyda xulka dalka ingiriiska ee loo xulayo in ay ka qayb galaan koobka qaramada qaaradda yurub ee sannadda dhinaca kalena waxaa jira wadaxaajood u socda kooxda arsenal iyo ciyaaryahan alex iwobi oo ku saabsan sidii qandaraas cusub uu u saxiixi la ciyaaryahankaasi iwobi ayaa macalin arsen winger waxa uu ku sheegay inuu yahay nin gaar ah oo markaasi mustaqbal wanaagsan leh waxaana uu dhowaan u saxiixay heshiis afar sana ah bishii oktoobar ee lasoo dhaafay si kastaba ciyaaryahankan oo kulmadii ugu dambeeyey uu muujiyey ciyaar wanaag ayaa kooxda arsenal waxay doonaysaa in ay abaalmariso ugu dambayntiina kooxda chelsea ayaa waxay xaqiijisay in antonio conte uu noqon doono macallinka cusub ee kooxdaasi kadib marka ay dhammaadaan ciyaaraha qaramada qaaradda yurub ee sanadkan macallinkan iminka leeliya xulka qaranka dalka talyaaniga ayaa waxa uu saxiixay heshiis saddex sano ah oo uu ku noqon doono macallinka cusub ee kooxda chelsea waa macallinkii tobanaad ee kooxdaasi qabta tan iyo markii roman abramovich uu iibsaday kooxdaasi conte oo lix iyo afartan jir ah ayaa waxa uu horey ugu guulaystay saddex koob oo seri'ada dalka talyaaniga ah intii uu macallinka u ahaa naadiga yuventus xubintii cayaarahana waa naga intaas
aad buu mahadsan yahay axmed cali sheekh oo inala socodsiinayey xubintaasi ciyaaraha halkead kala socoteenna waa barnaamij ka dhalinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga iyo v o a haatanna gebagabada idaacadda ayaan kusii siqaynaya heesta dhudi ee uu ku liiqeeyo fanaanka cabdijibaar al khaliiji ayaan idiin soo qabanayna
لن دختر عشق كما دايو ودا
codkaas cabdi jibaar alkhaliiji wuxuu gebagabo yahay idaacaddayda duhurnimo saare cabdi axmed iyo anoo ismaaciil xuseen farjir iyo maxaa cabdi sandheero dhinaca farsamada ayaa idinla socodsiinayay tan iyo intayn idaacadda galabta ku kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
ddaqooniga anfaciga wsaada sidii dhalanki ddaqooniga anfaciga wsaada sidii dhalanki
This program has come to you from the Voice of America, Washington.